قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليماً ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وmaن تبعهم بإحsaan إilى yوم الdiin ama bعd dersigeenii konton iyo sagaalaad oo nooga bilaabanaya aayadda toban iyo lixaad ee min suuraة الfath qaala اllahu tabaaraka wa tacaalى qul dheh nabiyow lilmukhalafiina kuwii la gadaal mariyey ku dheh min alأcraabi reermiyiga xaalo ay ka mid yihiin satudcowna waa laydiin yeeri doonaa ilaa qowmin qoom ayaa laydinkugu yeedhi doonaa qoomkaasoo ulii ba'sin dagaal u saaxiib ah dagaalkaasoo shadiidin adag qoomkaasoo tuqaatiluunahum aada la dagaalami doontaan oo yuslimuuna ama islaamaya fa in tudiicuu haddaad yeeshaan yu'tikumullaahu alla wuxuu idin siinaa ajran ajar ajarkaasoo xasanan wanaagsan wain tatawallow haddaad ka jeesataan daacada alle kamaa sidii tawallaytum aad u jeesateen min qablu ad markaas ka hor yucadibkum alla weynin cadaabayaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman mu'liman jidhka xanuujiya laysa cala al acmaa indhoolihii korkiisa ma ahaanin xarajun dhib walaa cala al acraji jiiskii korkiisana ma ahaanin xarajun dhib walaa cala almariidi kii xanuunsanaa dushiisana ma ahaanin xarajun dhib waman yudicillaaha qofka allaah addeeca wa rasuulahu rasuulkiisa addeeca yudkhilhu wuxuu alla gelinaa jannaatin beerageeda leh beerahaasoo tajri ay qulqulayso min taxtiha hoosteeda al anhaaru webiyaal waman yatawalla qofka jeesta oo daacada ilaahay ka jeesta yucadibhu alla wuu cadaabin cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman mu'liman jirka xanuujiya ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga warramayey wixii lagu dhahayey ama awaamirtii la siinayey reer miigii munaafiqiinta ahaa ee ka haray nabiga sala allahu calayhi wasalama markuu cumrada u baxay oo markii lasoo laabtay uu ilaah nabigiisa ku yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh markaad laabataan khaybaraa la furanayaa inima raaci karaan intiinnii baycatu ridwaan gashoo sulxulxudaybiye ka qayb gashay cid ka baxsanu inima raaci karto keligiin raaca annagii darsigeenna xala ku soo marnay markii la yidhi na raaci maydaan inay yidhaahdeen waxa weeyaan inaanaan inin raacin ilaahay ma dhihin sidaas ee waad naxasdaydaan waad naxasdaydaan ee dagaalka aan ka qayb galnay iyo jihaadkii hana la daayo aanin raacni tiiyaa marka weli socota waxaa la leeyahay meeshaan qaniimo ilaahay ku abaalmariyey dadkii baycatu ridwaan galay ee nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama kula ballamay inay alle dartiis u dhimanayaan dadkii nabiga ballanka kula galay kuwaasa iskale qaniimadan meeshan qaniimaa laga soo qaadanaa laakiin haddaad dagaal diyaar u tihin iyo jihaad waxaa layniin diyaarinayaa qoom ad adag oo dagaalyahanno ah kuwaasaad la dagaalamaydaan ama way islaamayaan haddaad marka allah iyo rasuul warkiisa yeeshaan oo aad qolooyinkaas dambe la dagaalantaan allah subxaanahu wa tacaala ajar weyn oo wanaagsanu idin siinayaa haddaad sidii waagii horeetay loo baxayay cumrada u jeesataanna ilaahay waa idin cadaabaya laakiin hadday raaci maydaanoo tan waxay gooni u tahay dadkii nebi moxamed raacay sala allahu calayh wasalama ee cumrada ka qayb galay ee sulxulxudaybiya waxa weeyaan wax ka joogay baycatu ridwaanna galay qul waxaa tira nabiyow lilmukhallafiina kuwii la gadaal mariyey oo laga reebay cumradii nebigu u baxayey min alacraabi reer baadiyaha xaalay ka mid yihiin waxaad ku tiraa satudcowna waxaa laydinkugu yeeri doonaa ilaa qowmin qoom qoomkaasoo ulii ba'sin dagaal u saaxiib ah dagaalkoo shadiidin adag qoom dagaalyahana aa laynin hayaa ood la dagaalami doontaan qoomkaasu yeeyihiin aaday mufasiriintu iskugu khilaafeen ilaa shan qowl qowl waxay leeyihiin waa hawaasi nimankii la dhihi jiray qowl wuxuu leeyahay maya waa haqiif nimankii la dhihi jiray qowl wuxuu leeyahay waa nimankii reer banu xaniifa oo musaylamatulkadaab ka dhashay qowlka afraadna wuxuu leeyahay waa reer faris qowlka shanaad wuxuu leeyahay waa kufaar gaalo un dhan weeye mana kala qaadayo waana qowlka mujaahid laga wariyey marka qowlkaasaana ah qowlka sawaabka ah oo waxa weyan ibnu jariir udabarina uu doortay waxa weeyaan kufaar dagaalyahana un baa laydinkugu yeerin kuway rabaan ha noqdeen laakiin hadda markaan raaci maydaan sidaas weeye ilaa qowmin qoom ayaa laydinkugu yeehin marka dhammaan way soo gelayaan waxaa soo gelaya hawaasin waxaa soo gelaya haqiif waxaa soo gelaya banu xaniifa waxaa soo gelaya reer faris iyo reer ruum dhammaan way soo gelayaan ilaa qowmin qoom ayaa laydinkugu yeehin qoomkaasoo ulii ba'sin dagaal u saaxiib ah dagaalkoo shadiidan adag qoom dagaalyahana ah dhammaan dagaalyahana yahayn kuwaas oo wada khatar ah qoomkaasoo tuqaatiluunahum aada la dagaalamaydaan oo yuslimuuna ama islaamaya labadaas ayay waxa weeyaan ayay mid noqon imaa inay islaamaan waa imaa inaad la dagaalamtaan ilaah wuxuu idhi subxaana fa in tudiicuu haddaad addeecdaan oo waxa weeyaan qolooyinkaas dambe lala dagaalamaya marka jihaadkooda laydinkugu yeero aad addeecdaan ilaa qiyaamu saaca gaalada lala dagaalamaya weeye haddaad yeeshaan yu'tikum alla wuu idin siinayaa yu'tikumullah alla wuu idin siinayaa ajran ajar ajarkaasoo xasanan wanaagsan haddaad yeeshaan oo aad u baxdaan marka laydinkugu yeedho kufaar lala dagaalamayo ilaah wuxuu idhi subxaana wa in tatawallow haddaad jeesataan kamaa tawallaytum sidaad u jeesateen min qablu markii loo baxayay waxa weyn cumrada sidaad u jeesateen haddaad u jeesataan yucadibkum alla waynin cadaabayaa cadaab cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman mu'liman jirka xanuujiya ayuu idin cadaabaya taasna waxay tusaydaa waajibaadka qofka ka taga inuu cadaab ku mudanayo waajibaadkaasna waxaa ka mid a jihaadka oo weliba aayaddaanu gaar ahaan hadda waajibka ay ka hadlaysaa waa jihaadka marka qofka ka taga marka uu fardulcaynka yahay inuu cadaab ku mudanayo weeye markuu fardulkifaa'i yahayna ummadda haddaan wax ku filan markaas u istaagin dhammaan way ku dambaabayaan ilaahay subxaana wa tacala hadda wuxuu noo sheegayaa dadka ahlulacdaarka ah ee jihaadka ka tegiddiisa loogu cudurdaarayo ee ayaga aan dhib iyo dembi ka soo gaarayn hadday ka haraan ilaah wuxuu uhi subxaana laysa calal acmaa indhoolkii korkiisa xarajun wax dembiya ma ahanin waxa weyan qofka indhoolka ah asaga jihaadka hadduu ka haro wax dembiya kuma saarna dembina dushiisa ma ahanin qaar ay yidhahdeen marmaruu waajib ku noqo fardulcayn ee sidaan alla sheegaya ma ah marka kuwaas waxaa lagu yidhi waa raydaane marka loo dhiibo qori booba indhool halkee u ridaya indhool ilaa dagaala meesha lagu jira mar midaa ka hormara muumina mida mida midig ka mara midaa hormara soo ma jeedid yuu ku ride taas inuu ka jawaabaa la rabaa indhoolka qofka ku waajibiyey alla kuma waajibini walaa calal acraji jiiskii korkiisana xarajun wax dembiya ma ahanin fii tarki jihaad inuu jihaadka saw ka haro jiiska waxa weeyaan waajib kuma ahan waajib kuma ahan markii la yidhi macnaheeda ma ahan ma geli karo hadduu ka haro ku dambaabi maaha leey laakiin isagoo jiis hadduu iska aado ajarkiisuu leey ajarkiisuu leey ee waxa weeya kuma dambaabayo wey markuu ka haro wayna dhacdo saxaabada qaar jiisa way galeenba dagaalka ilaa wuxuu ihi subxaana walaa calalmariidi kii xanuunsanaa dushiisana xarajun wax dhiba dushiisa ma ahanin oo hadduu ka tago jihaadka qofka xanuunsan ilaa uu ka raysanayo waxa weeyaan wax dembiya waxa weeyaan dushiisa ma ahanin dimadiisu waa beri ilaa wuxuu ihi subxaana waman yuic illaaha marka macnaheeda waxa weya intaas inta aan ahayn dembiyaa dushooda awey hadday ka tagaan waman yuic illaaha qofka allaah adeeca wa rasuulahu rasuulkiisa adeeca oo ku adeeca awaamirta uu siinayo inay qaataan oo jihaadku ka mid yahay ayna ka tagaan waxa uu ka reebayo oo ay ka mid tahay jihaadka ka tegiddiisa ka mid aho in la iska daayo aa ka mid ah waxa alla diidayo waman yudic illaaha qofka allaah adeeca wa rasuulahu rasuulkiisa adeeca yudkhilu alla wuu gelinayaa jannaatin beerageeda leh beerahaasoo tajri ay qulqurayso soconayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaal waman yatawalla qofka jeesta oo caniljihaadi ka jeesta wa yuqbil cala almacaashi nolosha iska qaabila saasuu yidhi xaafid ibnu kaiir qofka jihaadka ka jeesta ee nolosha adduun jacaylkeeda qaabila yucadibhu ilaahay waa cadaabin cadaaban cadaab ayuu cadaabin cadaabkaasoo aliiman mu'liman xanuujiya cadaabkaasna waa cadaab adduunyo iyo mid aakhiro siduu xaafid ku fasiray fi dunya bilmadalla wa fi laakhirati binnaar adduunka ilaahay wuxuu ku cadaabayaa mu'miniinta ka taga jihaadka inay dulloobaan oo gaalada dullaysato aakhirana ilaahay wuxuu ku cadaabayaa waajibkay ka tageen laqad radiya allah allah raalliyuu ka noqday cani lmu'miniina mu'miniinta raalliyuu ilaah ka noqday id waqtiyuu raadi ka noqday yubaayicuunaka ay beecada kula gelayeen taxta shajarati geedda hoosteeda ay beecada kugula gelayeen facalima ilaah waa ogaaday maa shay fii quluubihim qalbiyaalkooda ku sugan fa anzala markaasuu alla soo dejiyey asakiinata xasillooni calayhim dushooda ayuu ilaahay ku soo dejiyey xasillooni wa ahaabahum ilaah wuxuu ku abaalmariyey fatxan furid fadxigaasoo qariiban dhow iyo wa maqaanima qaniimooyin qaniimooyinkaasoo kahiiratan fara badan qaniimooyinkaasoo ya'khuduunaha ay qaadanayaan wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday casiisan mid qaalib ahon laga adkaan xakiiman alla xikmad wanaagsan oo xikmad badan alla xikmad badan ayuu ahaaday alle allah subxaana wa tacaala aayaddaana wuxuu nooga warramayaa mu'miniintii nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam beecada kula galay geedda quraca hoosteeda oo aan tiradeeda soo sheegnay axaadiisa saxiixa ku suganoo kun iyo afarta boqol ahaa in dhammaan ilaahay raalli ka noqday marka labada shay ee ugu sarrayday qofka muuminka u cibaadaysanayo oo alla jannadiisa inuu helo waxa weeyaan raallina uu alla ka noqdo weliba raalli ahaanshahana sii weyn wa ridwaanu min allaahi akbar oo jannada waxaa ka weyn alla inuu raalli kaa noqdo ku jeclaado sababtoo allah hadduu raalli kaa noqdo dhib oo dhan waad ka badbaaday wanaag oo dhanna waad gaartay dib damben u weymaydid waa shayga ugu weyn oo mu'miniintu marka ay u cibaadaysanayaan oo alla u caabudayaan marka qur-aanka iyo sunnada labaduba waxay caddeeyeen inay jannadana gelayaan ilaahayna uu raalli ka noqday subxaana wa tacaala marka waa arrin weyn oo ilaahay fadligiisa hal midoo ka mid a xataa ka gelimaa naarta ilaah wuxuu yidhi subxaana laqad radiya allah allah raadiyuu ka noqday cani lmu'miniina mu'miniinta id waqtiyuu raadi ka noqday yubaayicuunaka ay ballanka kula gelayeen taxta shajarati geedda hoosteeda geed quracahay aheed geed quraca ayay aheed geeddaas hoosteeda ay ballanka kugula gelayeen waxaa dhacday waqtigii taabiciyiinta ayaa waxaa dhacday nin la dhihi jiray daariq ibnu cabdiraxmaana wuxuu yidhi ana xajkaan aaday markaasa waxaan soo maray dad meel ku tukanaya markaasaan idhi waxay tahay masjidka inaad dadku ku tukanayeen markaasu wuxuu yidhi waa geedii nabigu sala allahu calayhi wasalama baycatu ridwaan uu ku qaaday saciid ibnu musayib aan u imid u yidhi taabicigii a'immadii taabiciyaalka kuwii ugu waaweyna ka mid ahaa fa akhbartu waan u sheegay waxaan idhi yidhi meeshaan dadaa ku tukanaya banu aadamka maogta waa laga raacay barakaysigee meel hadday xoogaa kayra ku maqlaan laazim waa inay barakaystaan meeshaan dadaa ku tukanaya waxayna sheegayaan inay tahay meeshii nabigu beecada ku qaaday marka saciid ibn musayib wuxuu inuu yidhi xadaanii abi aabbahay musayib a aniga ii sheegay annahu kaana fii man baayaca rasuul allahi sala allahu alay wasalam inuu aabbahay ka mid ahaa dadkii nabiga beecada la galay baycatu ridwaan saciid ibn musayib aabbihiisa ka mid ahaa dadkii baycatu ridwaan wax ka galay taxta shajarati geedda hoosteedana ku galay qaala wuxuu yidhi aabbahay falamaa kharajnaa markaan baxnay min alcaami almuqbil sanadii dambe hal sane markay soo wareegto waa sanadii labaad markay cumraysanayeen oo sanadii labaad la joogo nasinaa haa waa halmaannay falam naqdir calayha waa awoodi weyn inaan aragno waana fadli ilaahay geedda ilaahay uu ka midoobay meesha ku tiib si aan dad ugu fidnoobi waa halmaannay saxaabadii haddaan nahay mana aanan awoodin inaan garanno qaala saciidi saciid ibnu sayib marka muxuu yidhi qoladii u inkiraa marka meesha ku tukaydi oo barbarakeysaydi wuxuu yidhi ina asxaaba muxamedin sala allahu calayh wasalam lam yaclamuuhaa saxaabadii nebi muxamed ee beecada ku gashay maysan garan ma aysan garan wa calimtumuuhaa idinna waad garateen ma saasaa antum aclamu idinkaa aqoon badan miyaa saasuu ku yidhi macnaha wuu ku inkiraya waa arrin qalada marka ilaah wuxuu yidhi subxaana id waqtiyu alla raadi ka noqday yubaayicuunaka ay ballanka kugula gelayeen taxta shajarati geedda hoosteeda fa calima ilaah wuxuu ogaaday maa fii quluubihim qalbiyaalkooda waxa ku sugan ayuu ilaahay ogaaday min asidqi waalwafaa'i waasamci waddaaca waxa quluubtooda saxaabada ku sugan ee waa maxay run waxa ay afka kaga hadlayaana ka run ah laba qalbi ma laha laba afna ma leh ballan oofin oo beecada ay nabiga la galeen ah ee maanta inaysan caraarin hadday dhintaan inay oofinayaan ay dhab ka tahay saasaa ilaahay ku ogaaday wa samci wa daaca waxaa ilaahay ku ogaaday quluubtooda waxaa ku jira daacada iyo maqalka inay nabiga maqlaan ayna addeecaan taasaa ilaahay quluubtooda ku ogaaday sababtoo ah wax banu aadanka caadiga ahu qaadan karan ma ahayn heshiiska saan soo ogaanay laakiin nabigii alle markuu yidhi allah ay amray dhammaantood waa u khuduuceen maxaa yeelay banu aadanka sidiisa qofka muuminka ah waxaa la rabaa banu aadan fitnada ugu daran uu ku fidnaysan yahay waa itibaacu lhawa qofka muuminka waxaa la rabaa itibaacu lhawa naftiisa inuu kala dagaalamo itibaacu lhawa qof kasta waxaa la rabaa inta wax kale u kaadidid adiga naftaada ma ka ilaali kartaa itibaacu lhawa marka saxaabada waxaa alla ka badbaajay itibaacu lhawa wax la yidhaha inaysan hawo marnaba raacin jannana alla wuxuu u ballanqaaday dadka naftooda ka reeba itibaacu lhawa wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can اlhawa faina aljannata iyo almawa marka itibaacu lhawa maxaa noqon kara ilaahay marka uu amro oo ilaahay diinkiisu uu amro in la qaato sulxiga iyo heshiiska waxa weeyaan diinkii alla waxaa ah in markaas heshiiskaas la qaato saasaa diinkii allah marar badan markaas waxaa dhici karta nafta gabal inay gasho intiqaam oo waxa weeyaan see u qaadan kartaa qodobada nuucan inay gasho asagoo isla ilaahaad u gargaarayda laakiin itibaaculhawa ay ku jirto iyo aarsi uu aarsanayo waa midaas midda ilaahay ka badbaadiyey saxaabada marar kalena bilcagsi waxaa gasho mar badan noo imaan doonta qur-aanka ayadoo amarkii alle yahay in la dagaalamo in naftu ay jeclaato nabadgelyada ayadoo isla sulxiga maanta nabadgelyadu ku jirtaa waxa ay isku leedahan ay tahay itibaaculhawa iyo aada noolaati oo uu nafta ku bakiilayo ee aysan diin alle ahayn labaduba waa timaada qur-aanku labadaas waxa weya wax badan ku celceliya marka waxa weeyaan qofku waa inuu iska ilaaliyo mar kastaba inuu asaga wax ku xukmiyo ama wax ku rajaxo sida naftiisu jecesha waa inaad sideeda naftaada tuhuntaa mar walba war naftu sidaan ay jeceshahay ma diinkii allah mase ma aha waa inaad tuhuntaa qofka muuminka naftiisa waynu tuhmaan saasaa la rabaa oo aadan adoo naftaada u gargaaraya aadan dhihin diinka allaan u gargaaraya taas wey midda la raba taasaa marka ilaahay qulubtooda ka ilaaliyey waxa weeyaan samci iyo daaca qulubtooda ka buuxda mar kastaba sida alla iyo rasuul yidhahdaan wey naftoodu markaas ama marka hore ha jeclaato mayay jeclaan siday iyaga caqlan u arkayeen ha noqoto mayay noqon sida alla iyo rasuul yidhaahdaana iyaga daacadaas ayaa laga helay facalima ilaah wuxuu ogaaday maa shay fii quluubihim qalbiyaalkooda ku sugan faanzala ilaah waa soo dejiyey asakiinata xasilooni calayhim dushooda markuu quluubtooda ilaahay ku arkay runta markaasaa ilaahay qalbigooda ku dejiyey iyo korkooda xasilooni oo waa maxay inay amarka ilaahay ku xasilaanoo qaataan inay amarka alle ku xasilaanoo qaataan sidaasa ilahay wayna ku dejiyey kawa faanzala waa soo dejiyey alle asakiinata xasiloonida calayhim korkooda wa ahaabahum ilaa wuxuu ku abaalmariyey fatxan furid fadxigaasoo qariiban dhow ilaahi weynaana guul dhow uu siiyey waa maxay sida ibnu jariir dabari uu yidhi imaamulbaqawi uu yidhi sheekh cabdiraxmaan naasiru sicdi taysiiru kariimi raxmaanka uu yidhi waxa weeye fatxu khaybar khaybara ilaahay u fura isla markii waxay ahayd bisha dilqacda ee sanadii lixaad waa la laabtay dilxija abaa ka hartay sanadaas markay dhammaatay bisha koobaad ee sanada toddobaad ee muxaram bisha ah ee bisha koobaad ee sanada toddobaad ah na ilaahay waaba u furayba subxaana wa tacaala marka fadxi qariib ah waa midkaas fadxi qariib ah laakiin xaafidku isagu macnahaas waa ka ballaariy wuxuu yidhi fadxiga qariibka ah kow sulxulxudaybiya ka mid ah oo ilaahay ayagii cadowgii heshiis dhex dhigay iyo qayrkii ku xasilay ee caamka ahaa ee mustamirka ahaa kadibna fatxu khaybaraa ku xigtay kadibna fatxu makaa ku xigtay kadibna fatxu saa'ir ilbilaad iyo walaqaaliin iyo khayrkii soo xasilay cizada ahaa iyo khayraadkaasoo dhan wey fadxiga qariibka oo waa isdabagalay khayraadku ma aha khaybar kaliyahe waa isdaba joogu noqday saasuu xaafidku mara ilaa wuxuu yidhi subxaana wa maqaanima haniimooyinna ilaahay waa ku abaalmariyey fatxi qariibaan alla waa ku abaalmariyey wa maqaanima haniimooyinna ilaahay waa ku abaalmariyey qanaa'imtaasoo kaiiratan fara badan qanaa'imtaasoo ya'khuduunaha ay qaadanayaan qanaa'imtaasna waxaa loola jeedaa waxa weeyaan sida ibnu jariir dabari iyo imaam ulbaqawi iyo ay mareen min amwaali yahuudi khaybar maalyaalkii yahuuddii khaybar waxaa laga helay wax aan la koobi karin hanti maguurtaa iyo beero iyo waxaana hub ah iyo waxaa laga helay khayraad aad u fara badan marka waa amwaalu yahuudi khaybar waxa weya qanaa'imtaas tirada badan waa kii beertii uu ka helay cumar ibnu lkhadaab uu yidhi weligay hanti lamida mehelin uu yidhi marka tanoo kale adduunya looma quuree aakiraan ula baxsanaya waa kii waqfaday marka waxaa laga helay qanaa'im oo aad u fara badan ayaa laga helay ilah wuxuu ihi subxaana wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday casiisan mid khaalibahon laga adkaan siduu isagu doonayaa meel marayda siduu isagu doono taas ayaa soconayda ilaahayna wuxuu doona inuu mu'miniinta u gargaaro xakiiman alla xikmad badan oo magafa weeye ilah subxaanahu wa tacaala waadakum ullah allah wuxuu idin ballan qaaday maqaanima qaniimooyin qaniimooyinkaasoo kafiiratan fara badan qaniimooyinkaasoo taakuduunaha aad qaadanaysaan facajala lakum alla waa idiin soo dadejiyey haadihi middan khaybar wa kafa alla waa reebay eydiyannaasi dadka gacmahooda cankum xaggiinnuu ka reebay walitakuuna maxaa sidaas ilaah u yeelay litashkuruu inaad shukridaan iyo walitakuuna inay noqoto reebidda alla idinka reebay aayatan calaamad aayaddaasoo lilmu'miniina mu'miniinta u sugnaatay oo wayahdiyakum alla uu idinku hanuuniyo siraadan waddo waddadaasoo mustaqiiman toosan wa ukhraa qaniimooyin kalena ilaah subxaanahu wa tacaala waa idin diyaariyey ama waxaa tira wa qanaa'ima qaniimooyin qanaa'imtaasoo ukhraa kale qaniimooyinkaasoo lam taqdiruu aadnaan awoodin calayhaa korkeeda qad axaadallahu allah koobay bihaa qaniimooyinkaas wa kaana allaahu allaah wuxuu ahaaday qadiiran mid awooda calaa kulli shayin wax walbaba walow qaatalakum hadday idinla dagaalami lahaayeen aladiina kuwa kafaruu gaaloobay lawallow way jeedi lahaayeen aladbaara dabayaalka uma markay cararaan ka gadaal laa yajiduuna ma heleen weliyan maamule arrintooda maamula walaa nasiiran gargaaro u gargaarana ma heleen sunnatallah ilaahay jidayntiisuu jideeyey allatii sunnada qad khala tagtay min qablu horay u tagtay walan tajida heli maydid lisunnatillah ilaahay dariiqadiisa iyo sunnadiisa tabdiilan bedelid u heli maydid wa huwa alle alladii waa allihii ka farreebay eydiyahum kufaarta gacmahooda cankum xaggiinna ka reebay wa eydiyakum gacmihiinnana ka reebay canhum kufaarta xaggooda bibatni makata maka beerkeeda xaalo aad ku sugan tihiin ayuu alla idin reebay min bacdi an adfarakum alla markuu idinka guuleeyey ka gabaal calayhim dushooda markaasaa alla idinka reebay wa kaana allah allah wuxuu ahaaday hadda kadibna uu yahay cali basiiran mid aragti badan bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaydaa wacadakum ullah alla wuxuu idin ballan qaaday maqaanima qaniimooyin qaniimooyinkaasoo kaiiratan fara badan qaniimooyinkaasoo taakhuduunaha aad qaadanaydaan facajala lakum waana idiin soo dedejiyey haadihi midan khaybar tan khaybar hormarisaa laydiin sii siiyey abaalmarin daacadii alle iyo rasuul laydinku abaalmarinaa ayaa tan laydinkugu dedejiyey ee inta maahan kaliyahe qaniimooyin fara badan ah soo socda saasuu alla yidhi subxana wa tacala waa kuwana qanaa'intaas fara badan qanaa'intaas fara badan sida mujaahid uu yidhi waa min jamiici almaqaanim ila alyowm ilaa weligeed aakhiru zamaan laga gaaro qanaa'inta gaalada laga gurayo wey ibnu jariirna sidaasuu wuxuu yidhi fa hiya saa'iru lmaqaanim waa qaniimooyinka dhammaantood gaalo laga qaadana ilaa qiyaam saaca laga gaaro qanaa'imka laga qaadanaa kufaar midaas wey aydan midda sheegay tii hore tan anagii soo ogaana inay tahay khaybar wakafa alla waa reebay eydiya naasi dadka gacmahooda cankum xaggiinu ka reebay waayo dadka halkaa lagu sheega kuwo kalena waa soo socdaan wahuwa aladii kafa eydiyahumna waa soo socdaan kuwaas maxaa loola jeedaa kuwaanse ayaa loola jeedaa kuwaan hore oo ilaah uu yidhi wakafa alla waa reebay oo waydinka celiyey eydiya naasi dadka gacmahooda cankum xaggiinna waxa weeyaan dhowr qowlaa ku jirta labada qowloo ugu xooga badan waxay tahay qowl wuxuu leeyahay markay muslimiintu u baxeen oo nabiga iyo saxaabadiisu ay u baxeen khaybar furashadiisa khaybar markay aadeen si ay u soo furtaan waxa weeyaan qabaa'ilkii kale carbeed ee qadafaan ay ka mid tahay ee xoogaa xilfiga iyo isbahaysiga lalahaa yahuuddan uma soo gurman ilaaha qulubtooda argagax ku riday laakiin waxaa dhici kari laheyd haddaan ilaahay celin marka yahuudda khaybar la aado kufaartan kale isbahaysiga lale inay muslimiinta u dabamareeyaan guryahoodii iyo waxa weeyaan magaalooyinkoodii inay u dabamareeyaan oo carruurta iyo dumarka iyo magaalooyinkii furtaan taas waa qowl qowlkaas laakiin waxaa ka xoog badan qowlka kale qowlkaas kale waxa weeyaan waxuu yahay nabiga sala allahu calay wasalam magaaladii madiine asaga iyo saxaabadiisa waa ka soo tageen bal xataa reer miigii nabigu u iclaashay inay soo baxaan markii la aadayay cumrada markii cumrada la aadayay cumradii laga soo celshay sulxulxudaybiya ay dhacday markii la aadayay nabiga ciidankiisu waa wato wuxuu ka soo tegey magaaladii oo xarunta muslimiinta aheed oo waxa weya dumarkii iyo carruurtii joogaan yahuuddan khaybaroo marka la soo laabta la fura doonaana meeshay ka dhowi markii ay tageen shan boqoloo kilomitir oo makaa yahuuddaas way awoodeen makrina waa u leeyihiin khudadka iyo kafaa'iidaysiga fursaddana waa yaqaanin inay ta dhaqaaqaan yidhahdaan maantay fursadu taaganta ee inta maxamed iyo quraysho isku laqdaaran tahay aan waxa weyn gam ka siino caasimadda iyo xarunta way awoodeen makrigaasna yahuudi waa taqaan laakiin yaa celiyey allah subxaana wa tacaala allah ayaa xifdiyey waxa weya mu'miniintii u baxay jihaadka carruurtoodii iyo maalkoodii iyo dadkoodii iyo ehelkoodii ilaahay baa xifdiyey marka yahuud allaa ka celinaayo carruurtiinna halkaas adoo gaala dhoomanto halkan ka tegay wey oo shan boqoloo kilomitir jira ka war oo gaalkaana markaa soo laabataad gawrici rabtaa ka war markaasu meesha gacmaha sii laabay yaa celinaya gacmo duubay allah wey taas waxay dareemaysaa waxay ku dareensiinaydaa macnaha arrintaasu qofka muuminkaa hadduu ilaahay si dhaba u addeeco gargaarka ilaahay meeluusan filayn iyo meelu filayaba ka imaana gargaarka alle lama koobi karo wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu marka waxa weeye yahuudda allaa ka celiyey inay magaalada soo weeraraan marka idinku ku maqnaydeen maka wakafa alla waa reebay eydiya naasi dadka gacmahooda cankum xaggiina waa ka reebay marka masaladaas qofka muuminka waxay ku dhaleen masale muhiima qur-aankana siduu u hadlayo qofka muuminka laasim waa inuu fahmo qur-aanku qaabka u hadlayo waa inaad aragto waxay tahay shayga qofka muuminka laga rabaa waa laba shay ko wixii maadi ah ee asbaabta cadowga lagula dagaalamo maadiga waa cidu lahum masadactum min quwa intay awoodaan inay diyaashadaan laakiin shayga ugu xooga badan ee la rabo qofka doonaya in alla u gargaaro uu juhdiga saaro waa inuu dariiqii ilaahay ku toosnaado maxaa dhacay makriga ugu badanoo gaala ku dagaalanto qur-aanku si cajiib lo uga hadla gaaladu waxa weeyaan ilaah kuma tiirsadaan agarkoodi hadday ku tiirsadaanna kama helaan saa kumaba xirneen laakiin laba shay ayay ictimaadaan mid waa maadiga oo ay hayaan oo gacanta ku hayaan kan kalena waa makriga weliba makrigaana badan inay ictimaadaan qur-aanka kariimkaa fiiriya min bidaayati ilaa nihaayatihi marka makri gaalo laga hadlo war makriyay maleegayaane la maleega ilaahay ma yidhaahdo gaaladu makriyay inin maleegayaane war makrigii la maleega ma yidhaahdo wa yamkuruuna wa yamkuru llah gaala makriyay ware maleegayaan ilaahay weynaan makriyi u maleega wayakiiduuna kaydan waakiidu kaydan inahum yakiiduuna kaydan iiri inahum yakiiduuna kaydan waakiidu kaydan mar haddii makri la keeno ilaahay anaa iska lehu leey maxaa mu'miniintiina laga rabaa hadday makri tahay maxaa laga rabaa wain tasbiruu wa tattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a makriga gaalada waddo kaloo looga baxaa ma jirto wain tasbiruu wa tattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a waa in taqwada iyo sabarka lagu dadaalo maadiga wixii asbaabahu la awoodana la diyaarsado ilaahayna la tala saaro laakiin haddaad istiraada ha ka makri yarayn ood ku mashquusho oo daacadii ka tagto waajibaadka dayacdo muxaramaadkii ku dhacdo de hadda laba nin aad tiin iska dhicin wey markaa alla kuma maqna iska celi kaana awood roon xagga maadiga iyo inta muuqata yaa marka awoodda u haraa cidda awo sababka maadiga kuma ku muuqata laakiin haddaad inteed awooddo sababana la timaado ilaahayna dhab ugu xirnaato ilaahay lagama adkaa karo cid ku aadaana ma jirto guushana muminiinta raacida marka wain tasbiruu wa tattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a makrigooda saasa loo baaba'iya wax sababa oo muslimiintu ay ku celinaayeen gaaladaas ma jirin yahuudda oo intaas u jirto madiina caasimadii dhameed xaruntii muslimiintana waa ilaahay baa celinayay maxaa yeelay ilaahay bay u run sheegeen ilaahayna gargaarkii ugu run sheegay ilaah wuxuu ihi subxaana walitakuuna aaya walitakuuna wowdan laba dariiqay leeyihiin mufasiriintu qolo waxay dhahdaan waa muqxama waad arkayda ayagoo saas yidhi waana annagii soo sheegnay in laga fiican yahay qur-aanka muqxam in lagu magacaabo waxaana lafdiga carabiga ah ee ziyaadada eh macnihii asalka ahaaye kelimadu laheed aan loo isticmaalayn shan macnay leedahay oo loo isticmaalaa waxa weeyaan ziyaado waa la yidhaahdaa muqxamna waa la yidhaahdaa laaqina waa la yidhaahdaa silana waa la yidhahda tawkiidna waa la yidhahda laakiin qur-aan markay tahay saddexda kale lama isticmaalo sida fiican waa mufasiriin isticmaalay waad arkin laakiin sida fiican waa maxay tawkiid iyo siro labadaas lafdiya isticmaali marka laanta sila in laga dhigo waa qow oo la yidhaahdo litakuuna inay noqoto darteed ayaa ilaahay gacmaha gaalada idinkaga reeba oo idin difaaca litakuuna reebidaasu inay noqoto aayatan calaamad aayaddaasoo lilmuminin u sugnaatay oo waa maxay mu'miniintu ilaa qiyaamu saaca inay ku cibro qaataan oo ay arkaan dadka alla adeeca sida ilahay u difaaco qof kastoo muumina ee arka sidaan alla u difaaco iimaanu ka siyaasan allana waa ku kalsoonaa taas waa dariiqa dariiqada labaadna in laga dhigo asal kalaamkana asala waxaa u ah inaysan inaan laga dhigin siyaado asalka kalaamka waa inuu macno faa'iideeya oo macnihi asalkaa faa'iideeya marka wowdan inaan sila laga dhigin ee ficil maxduufay ku cadfeen la yidhahdo oo la yidhaahdo litashkuruu inaad shukridaan darteeda cadowgaas alla idinkaga celiyo litashkuruu inaad alla ku shukridaan darteed a gaalada alla idinkaga celiyo iyo walitakuuna inay noqoto reebidda alla idinka reebay gacmaha gaalada aayatan calaamad mu'miniintu ku cibro qaataan aayadaasoo lilmuminiina muminiinta u sugnaatay qof kale cibro qaadan maa wax fahmi maa laakiin dadka iimaan kale ayaa ku cibro qaadana oo wayahdiyakum ilaahay uu idinku hanuuniyo siraatan jid mustaqiiman toosan wadda uu iniin jidaynaa axkaamu iniin jidaynaa wadda toosan ee say usii socoto ilaahay jannadiisa iyo raalli ahaanshadiisa idin geynayda wa ukhraa waa sifatun limawsuufin maxduufin taqdiiruhu wa maqaanima mubtadaa lasoo qadarin wa maqaanima haniimooyin wa maqaanima haniimooyin haniimooyinkaasoo ukhraa kale haniimooyinkaasoo lam taqdiruu aadnaan awoodin calayhaa haniimooyinka oo ilaa hadda aadnaan awoodin qad axaada allaahu bihaa allah kooba cilmi ku koobay oo waa inin diyaar ayaduna haniimooyin kale inin diyaar haniimooyin kale oo idinku aadnaan awoodin oo aadnaan ogayn oo aadnaan cilmi ku koobin kuwaas ayaa inin diyaara kuwaasaa inin diyaara marka mubtadaa laga dhigin qad axaada allahu jumladeeda khabarkii laga dhigin taasna waan haniimooyin kale oo idinku aadnaan awoodin taasna waxa weeyaan ilaa qiyaamu saaca laga gaaro waa qaniimooyinka mu'miniintu ay gaalada ka furanayaan ilah wuxuu uhi subxaana wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday weligiisna waa ahaa hadda kadibna waa ahaana wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday qadiiran mid awooda calaa kulli shayin wax walbaba walow qaatalakum hadday idinla dagaalami lahaayeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay lawallow way jeedi lahaayeen aladbaara dabayaalka uma markay jeediyaan ka gabaal laa yajiduuna ma heleen weliyan maamule arrintooda gacanta ku hayoo maamula walaa nasiiran gargaarana ma heleen kaana allaahu ilaahi weynaa wuxuu ahaaday subxaana wa tacala oo uu og yahay yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuunu ilaahay wuxuu og yahay oo cilmi u leeyahay wixii hadda ka hor dhacay ilaahay weynaa wuxuu og yahay wixii hadda kadib dhacaya waxaa ilaahay og yahay wax aan dhacayn hadday dhici lahaayeen qaabkay u dhici lahaayeen waa waxaan dhacayn ogow hadda bal aayaddan fiiriy in dagaal maalintii nabiga sala allahu calay waslm iyo saxaabadiisu ay maka tageen oo cumrada u socdeen oy xudaybiye taagnaayeen dagaal ma dhicin soo maaha mana dhacayo maalintii waaba lasoo dhaaf waa shay aan dhacayn soo maahan haddii maalinkaas dagaal dhici lahaa arrintu say noqon laheed alla nooga warrama ka warrama soo wax aan dhicin maahan wax aan dhicin hadday dhici lahaayeen alla nooga warrama say noqon lehed bal cilmiga ilaahay waa maa laa yakuunu low kaana kayfa yakuunu wax aan dhacayn hadday dhici lahayn say noqon lahayen inu sheega maalinkii waatan la yidhi heshiis qaatee cillada loo joojiyey dagaalka oo heshiiska loo qaatay ma waxay ahayd muslimiinta in la jebi lahaa ma ahayn haddii dagaal dhici lahaa gaalada jebi lahed meeshan waa la fura laha oo xasaas loo yeelo loo soo celiyo haddayba saas noqon lahed arrintu waxaa loo soo celiyey laba arrimood beytka alle xurmadiisa iyo mid qur-aanku nasgarayna oo ah dad mu'miniin ah oo gaaladan dhex deganaa oo aan mu'miniintu oqoon oo ku dhex dhiman laha meeshaas marka in beydkii alle magaalo la furto oo la fadli eg ma jirto maka waa beledka ugu fadli badan dhulka korkiisa magaaladaas in la furto beled la furto ilaahay ka jecel yahay ma jirto oo gacan mu'min ay gasho in magaaladaas la furtoy gacan mu'min gasho maalinkaas ilaahay wuxuu ka hormariyey qof mu'minu inuu dhinto oo aan waxa weeye iyadoon la ogeyn la dilo sidaasaana dib loogu dhigay waana soo socota o arki doona ilahi wuxuu uhi subxaana walow qaataluukum walow qaatalakum dhe walow qaatalakum hadday gaaladu idinla dagaalami lahaayeen maalinkaas walow qaatalakum hadday idinla dagaalami lahaayeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay lawallow way jeedi lahaayeen aladbaara dabayaalkay jeedi lahaayeen waa carari lahayn dabada looga dhici lahay uma markay dabada jeediyaanoo cararaan ka gadaal laa yajiduuna ma heleen weliyan maamule arrintooda gacanta ku haya walaa nasiiran gargaarana ma heleen saasay dagaalku noqo laha ilaahay weynaa subxaana wa tacala wuxuu yidhi sunat allah waxa weeyaan masderkan waxaa lagu nasbina ficil maxduufa sana allaahu allaa jireeyey sidaas marka muumin toosan iyo gaal ay dagaal iskala hor yimaadaan in guushu mu'miniinta raacdo gaaladana alla dulleeyo ilaahay baa jideeyey waa dariiqadii ilaahay jideeyey sunatallaah ilaahay sunnadiisii weeye waa dariiqada uu kula macaamilo mu'miniinta iyo gaalada waa ilaahay dariiqa uu kula macaamilo mu'miniinta iyo gaalada waa sunnatullah waa caadatullah allatii sunnada qad kala tagtay allatii sunnada qad khala tagtay min qablu hadda ka hor oo ma aha wax hadda bilowday waa sunno ilaahay oo saas u soco jirtay ummad toosan oo mu'miniin ah iyo kufaar markay iska hor yimaadaan ilahay inuu galada dhabarka ka jebsho haddaan mu'miniinta khalad aysan la imaan oo aysan ilaahay daacadiisa iyo daacada rasuulkaas aysan ayagu khilaafin oysan ka tegin walan tajida u heli maydid lisunnati illaahi ilahay sunnadiisa tabdiilan bedelid arrintaas waa dariiqo ilaahay uu kula macaamilo ummadda weligeed wax bedelaya ma jiro ilaa qiyaamu saasaas saasay noqonay mar kasta oo mu'miniintu ilaahay diinkiisa ka run sheegaan ilaahay guushuu raacsiina gaaladana waa dullayna wax bedeli kara sunnadaasna ma jirto maxaa ila koonka allah maamusha haddana nimco kaloo ilaahay mu'miniinta u galay uu ugu abaal sheegana ilaah wuxuu idhi subxaana wa huwa alle alladii waa allaha ka fareeday eydiyahum mushrikiinta gacmahooda eydiyahum humtaan waxaa loo celina mushrikiintii mushrikiintii quraysheed ee maka joogtay wey kuwaasaa loo celina kuwaas gacmahooda allaa reebay cankum xaggiinnana ka reebay wa eydiyakum idinka mu'miniintaa gacmihiinnana allaa reebay canhum kufaartaas mushrikiinta alla ka reebay oo inaadnaan la dagaalamin ilaha idinka celiyey dagaalkaas inaad la dagaalantaan yaa idinka celiyey allah inay ayagu idinla dagaalamaana yaa iyaga ka celiyey allah bibatni makata maka caloosheeda xaalo aad ku sugantihiina alla idin celsho batnu maka hadda waxaa loola jeedaa xudaybiya oo xudaybiya qayb ka mid ahaada waxa la idhaha xaramka gashada marka xaramka qarkiisii wey marka dagaalkuna xaramku geli lahaa markaas marka bibadni maka waa saas oo hadda xudaybiya loola jeeda goormaa ilaahay gacmihiina reebay min bacdi an adfarakum alla markuu idin guuleeyey ood gaaladii ka guulaysateen ka gadaal a ilaahay gacmihiina gaalada ka reebay calayhim korkooda uu idinka guuleeyey oo maxaa loola jeedaa waa goormo marka ilaahay muminiinta uu ka guuleeyey oo markay guulaysteen ka gadaal uu ilaahay gacmihii muminiinta ka celiyey waxaa dhacday markii sulxigu intuu dhaci rabay markii sulxigu dhacayey saxaabada nabiga gobol ka mid ah sida salamat ibnul akwac iyo kayrkiisba ay wariyeen a waxay soo qabteen toddobaatan gaal oo mushrikiintii ka mid a markaas inta soo xirxireen ay nabiga u keeneen sala allahu calayh wasalam toddobaatanay keeneen riwaayadaha gabal waxay caddaynayaan waa markii sulxigu dhacay sulxigu markuu dhacay weliba ayagana xumaan la yimid oo nabigay caayen kuwaas nin saxaabiga wuxuu yidhi geed aan harsanaayey markii la heshiiyey waa isdhex galan mushrikiinta ila dadku waa dad qaraabaha wada dhashay geedaan is iskula soo harsannay nabigii igu ag caayen waa ka tegay geed kalean iska teg geed kalean iska harsaday geedkii inta hubkii surteen ay iska sexdeen afaray ahaayeen hadhowaan waxaan maqlay wal hebel waa la dilay maanaa markaasaan seeftayda qaato wuxuu yidhi seefahoodii afartii hal gacana iskula qabtay aan seefta inta kor u qaadaan idhi caraf ninkaa madaxa kor u qaada wallaahi ninka madaxa kor u qaada meesha labada indhood ku yiilaanaan ka jaraa macnaha madaxan duulinaa wey saasuu aan ku iriyo markaasaan dabada ka kaxeeyo socda nabigaan inin geynaa ilaa awel ciil badan u qaba nabiga ka caayeen aan geeyey nin kalena koox kalu keena toddobaatana meesha la isugu keenay nabigu markaasuu yidhi sala allahu calayh wasalam xargaha ka fura sii daaye sii daaye nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam sii daaye yakun lahum bad-u lfujuuri wa fanaa faajirnimada ballanka laga baxo faajirnimada iyagu ha bilaabeen faraha ka qaada qaarna waxay leeyihin sulxiguma intuusan dhicin weeye dagaal meeshaas ka dhaca oo xaramka ka dhaca nabigu diida marka haddii dagaal dhaca iyagu ha bilaabeen ay sii daaye saasuu nabigu ku yidhi sala allahu alay wasalam faraha ka qaada iyagu ha bilaabeen faajirnimadeed marka waa la sii daayey muslimiintii oo ka guulaystoo gacanta ku hayo toddobaatan mushrig ah ayaa haddana nabigu sii daayey sala allahu calay wasalam marka markaad ka guulaysateeno alla idinka guuleeyey ka gadaal aa gacmihiinna ilaahay ka reebay wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad samaynaydaan basiiran mid uu aragti badan ilah wuxuu ihi subxaana hum kufaarta aladiina waa kuwii kafaruu gaaloobay oo wasaduukum idinka celiyey can ilmasjid alxaraam masjid alxaraamka waa kuwii idinka celiyey waalhadya hadyigana waa kuwii celiyey mackuufan xaala uu yahay hadyigu mid la xabisay oo laga xabisay an yabluqa can an yabluqa inuu gaaro maxillahu makaankay waajibka ahayd in lagu qalo walowlaa rijaalun rag haddaysan jiri lahayn raggaasoo mu'minuuna mu'miniin ah iyo wa nisaa'un dumar dumarkaasoo mu'minaatun mu'minaad ah mu'miniintaasoo lam taclamuuhum aadnan garanayn an tada'uuhum inaad ku istaagaydaan haddaysan jiri lahayn oo fa tusiibakum markaas ay idin asiibaydo minhum min jihatihim mu'miniinta xaggooda ay idinka asiibaydo macaratun ceeb bikayri cilmin cilmi la'aan xaalo aad ku sugan tihiin hadday sidaasu jiri lahayn adina lakum ilaahay waa idiin fasixi lahaa dagaalka laakiin alla idiinma fasixin wuxuu idinkugu fasixi diiday liyudkhila allah allah inuu geliyo fii raxmati naxariistiisa man yashaau qofkuu doono low tasayanuu hadday mu'miniintu ka soocmi lahaayeen gaalada lacadabnaa waan cadaabi lahaynu ilaahay yidhi aladiina kuwa kafaruu gaaloobay minhum xaalo ay ahlumaka ka mid yihiin cadaaban cadaabaan cadaabi lahayn cadaabkaasoo aliiman mu'liman jirka xanuujiya id waqtiyaan cadaabi lahayn jacala ay yeeleen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay fii quluubihim qalbiyaalkooda ay yeeleen alxamiyata ficilada xamiyata aljaahiliya jaahiliyada ficiladooda ay yeeleen faanzala allah alla waa soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisa calaa rasuulihi rasuulkiisuu ku soo dejiyey wa cala almu'miniina mu'miniintuu ku soo dejiyey wa alzamahum ilaahay wuxuu ku laasimiyey mu'miniinta kelimata taqwaa alla ka cabsiga kelimadiisa waa kelimatu tawxiid wa kaanuu nabiga iyo mu'miniintu waxay ahaadeen axaqa mid u xaqnimo badan bihaa kelimada tawxiidka wa ahlahaa kelimada tawxiidka ehelkeeda ayay ahaadeen mu'miniintu wa kaana allah alla wuxuu ahaaday caliiman mid uu oqoon badan bikulli shayin shay dhammaantiisa allah subxaana wa tacaala tanna wuxuu noogu sheegayaa mushrikiinta xumaantooda iyo inay mudnaayeen in maalinkaas dagaalka uu dhaco oo la cadaabo way mudnaayeen mu'miniinta xumaantooda iyo inay mudnaayeen in la cadaabo oo gacmaha mu'miniinta lagu soo daayo maantaas oo la baaba'sho taasaa ilahay noo sheegaya iyo sababkii loo joojiyey dagaalka labadaas arrimood a ilahay noo sheega mu'miniintu xumaanta ay sameeyeen waa mudnaayeen maadaama haddii dagaal dhaco ay jabi lahaayeen in gacmaha mu'miniinta lagu sii daayo oo maalintaas la cadaabo way mudnaayeen laakiin sababtii loo joojiyey taasaa rabbulcaalamiin noo sheega ilah wuxuu idhi subxaana hum mushrikiinta aladiina waa kuwii kafaruu gaaloobay marka waa mudnaayeen in la cadaabo oo la ciqaabo way mudnaayeen wasaduukum waa kuwii idinka eriyey can ilmasjid alxaraami masjidka xurmada leh inaad gashaan ood cumraysataan ilaahi wayna ku caabudaan waa kuwii idinka celiyey walhadya hadyigana waa kuwii celiyey mackuufan xaalo uu yahay mid la celiyo la xabisay an yabluqa can an yabluqa inuu gaadho ayay ka celiyeen maxillahu makaanu waajibidiisii makaankii ay waajibka ahayd in lagu qalo oo ah xaaramka dhexdiisa ayagaa ka celiyey marka labadan arrimood oo la soo sheegay ama saddexdaba waxay ku mudan yihiin ciqaab inay kufaar yihiin inay mu'miniintii u diideen cumrada inay hadyigii beydka alle u socday diideen dhammaan waxay tusaydaa inay mudnaayeen adduunka in lagu cadaabo marka sababtii dagaalka maalinkaas ilaahay u joojiyey ee ayagiyo gaalo ah waxa weeyaan dhiigoodii loo ilaaliyey tiiyaa ilahay noo sheega subxaana wa tacaala ilah wuxuu ihi subxaana walowlaa rijaalu rag haddaysan jiri lahayn raggaasoo mu'minuuna mu'miniin ah iyo wa nisaa'un dumar dumarkaasoo mu'minaatun mu'minaad ah haddaysan jiri lahayn la salladnaakum jawaabkiiya maxduuf macnaha qabarkii lowlaada waa idinku sallidi lahayn haddaysan jiri lahayn rag mu'miniin ah gabdho mu'minaad ah oo aadnaan garaynoo magaalada ku jira haddaysan jiri lahayn waa idinku sallidi lahayn markaasaad waxa weeyaan baabi'i lahaydeen oo gacmihiinna ilahay ku cadaabi lahayd laakiin maxay ku badbaadeen rag mu'miniin ah iyo gabdho mu'minaad ah oo weliba la ogayn oo la oqoon ayaa ku dhex jiray alla ogaa alla dagaalka joojiyey subxaana wa tacaala mu'miniintaasoo lam taclamuuhum aadnaan ogayn an tada'uuhum inaad ku joogsaydaan haddaan laga cabsayn inaad ku joogsaydaan waxa laga bedelaa rijaal haddaysan jiri lahayn an tada'uuhum inaad ku joogsaydaan macnaha inaad dilaydaan haddaysan waxa weeyaan taasu jiri lahayn oo fa tusiibakum markaas ay inan asiibto minhum min jihati mu'miniintaas jihadooda macaratun ceeb ceeb ay idinka raacdo dad gacmahoodii ku dilay aad noqotaan mu'min amase macaratun ismi iyo dembi ismi iyo dembi ama macaratun shido iyo dhibaato ilaa qof muumin dilay balaa ku dhacday balaa idinku dhici laheed oo waxa weeyaan ismi ayaa idinka raaci lahaa ceeb ayaa idinka raaci laheed shidda idinka raaci laheed biqayri cilmin weliba aqoonlaan xaalaad ku sugantihiin idinkoon ogeyn inay ku jiraan meeshaba liyudkhil allah ilaahay muxuu idinkaga celiyey ilaahay idinma idmin ficil maxduufa oo macnaha laga fahmaa oo ah lam yu'dan lakum laydinma fasixin maalinkaas dagaalka maxaa laydinkugu fasixi waayey liyudkhil allah allah inuu geliyo daraaddeed fii raxmati naxariistiisa man yashaw qofkuu doono qofkuu doono maxaa loola jeedaa qofkuu doono ilaahay inuu naxariistiisa geliyo waxaa loola jeedaa mu'miniintaas meesha ku jira ee aan la ogayn ilaahay inuu badbaadiyo subxaana wa tacaala oo ay ka badbaadaan dil iyo qafa waxaa kaloo loola jeedaa dad markaas gaalo ah oo quraysh ka mid ah oo dadkii reer makaa ka mid ah ayaa dib u soo islaamo tiro badan oon la koobi karin ilaahaa doonay marka inuu u naxariisto ayagana rabbiyaa doonay inuu u naxariisto ayagana subxaana wa tacaala saasuu ilaahay doonay markaasuu ilaah yidhi subxaana liyudkhil allaahu alla inuu geliyo daraaddeed fii raxmati naxariistiisa man yashaau qofkuu doono low tasayanuu faacilka ayaa loo celin mu'miniintaa loo celin sida cabdullaahi bni cabbaas uu yidhi low tazayala waxaan rabaa cafwan low tazayala alkufaar ibnu jariir aa yidhi mu'miniintaa loo celin ibnu jariir wuxuu leeyahay low tazayala hadday mu'miniintu socmi lahaayeen laakiin cabdullahi bni cabbaas waxaa laga soo raray low tazayala alkufaaru min almu'miniina macnuhuna isku meelu imaana macnuhu isku meel umaana low tazayanuu hadday soocmi lahaayeen mu'miniinta uu yidhi ibnu jarir oo min alkufaar ay ka soocmi lahaayeen hadday ka soocmi lahaayeen lacadabnaa waan cadaabi lahayn aladiina kuwa kafaruu gaaloobay ibnu cabdullahi ibni cabbaasna wuxuu yidhi low tazayala alkufaaru gaaladu hadday soocmi lahaayeen oo ay ka soocmi lahaayeen min almu'miniina oo meeshaas mu'miniin joogi lahayn lacadabnaa waan cadaabi lahayn aladiina kuwii kafaruu gaaloobay minhum xaalo ay ka mid yihiin reer maka cadaaban cadaab cadaabkoo aliiman xanuujiya waa cadaabka adduunaan laga hadla cadaabka adduunaan cadaabi lahaynoo waa idinku sallidi lahayn wey oo dil ayaa lagu cadaabi lahay aayaddan sariix waxay u tahay sababtii dagaalka maalinkaas ilaahay u joojiyey ayay sariix ku tahay maxaa laga qaadanaa hofiqiya wuxuu yidhi alimaam alimaam alqurdubi aljaamic liaxkaami اlqur'aan kitaabkiisa la yhahdo aljaamic liaxkaami اlqur'aan markuu aayaddan fasirayey wuxuu yidhi sidaan wuxuu yidhi almas'alaة الثaaliثa mas'alada saddexayda haadihi اlaayatu aayaddan daliilun waxay tusee calaa muraacaati اlkaafir gaal in la ilaaliyo oo aan la dilin halkay ka tusee fii xurmi xurmati lmu'min qof muumina xurmadiis darteed maana asaga in loo naxariisana maana asaga inaysan bannaanayn in la dilo laakiin muuminka xurmadiisa darteed inuu ku badbaado oo muuminkaas dartiis loo daayo taasay tusee wy markaasuu yidhi id cilladu waxay tahay waa goorma marka ilaa gaalka in la dilo amaray ahayd waa goorma muuminkan xurmadiisa marka lagu daynaa wuxuu yidhi id waqtiyaa lagu daynaa laa yumkinu aysan suurtagal ahayn idaayatu lkaafir gaalka in la dhibo ilaa biidaayati lmumin mumin in la dhibo maahan wuxuu yidhi marka la leeyahay gaalkaana layska daynaa si muuminka xurmadiisa loo ilaaliyo waa markaysan suurtagal ahayn in gaalka dhib la gaarsiiyo ilaa muumin in dhibaato la gaarsiiyo maahan markaas weeye qaala abu zayd wuxuu yidhi qultu waxaan ku yidhi libni qaasim an ra'ayta ka waran low anna qowman haddii rag min almushrikiina gaalada ka mid a fii xisnin dhufays ay galaan oo min xusuunihim dhufaysyaalkooda ka mid ah dhufays oo xasarahum ay hareereeyaan ahlulislaam gaaladii meelay galeen muslimiintii waa ku hareeraysayin wa fiihim qowmun min almuslimiina waxaana meesha kula jira gaalada qoom muslimiin ah oo usaara maxaabiis oo fii aydiin gacmooda ku jira maxaa la samaynaa an yuxraqu ma la gubaa haadalxisnu dhufayskaas amla mise waa la iska dayna ilaa gaaladii meeshan ku jirtay dhib lama gaadhsii kara ilaa muslimku ku dhinto maxaa la samaynaa sidaas hadday dhacdo qaala wuxuu yidhi ibnu qaasim ardaddii imaam maalig wey ibnuqaasimka masalada la weydiina qaala wuxuu yidhi samictu maalikan imaamu maaligaan maqlay wa su-ila iyadoo la weydiiyey can qowmin rag min almushrikiina gaalada ka mid a fii maraakibihim oo markabyaalkooda iyo doomahooda saaran an narmi fii maraakibihim binaar dab ma ku tuurayna markab gaala ka buuxdaad hesha markab gaalaa oo socdaad hesha dab haddaad ku tuurto waa isla holca dabaad dhex dhigtay waa kuu holca waa gubay markabka dhan laakiin wa macahum waxaa ku jira alusaara fii marakibihim muslimiin ay soo qafaasheen ee ku dhex jiro maxaabiisay wataan qaala wuxuu yidhi waxaa dhahay ibnuqaasim faqaala maalik imaam maalik wuxuu yidhi laa ara daalika arrintaas anu xaq uma arko maxaa dhacay liqowli illah tacaala alla qowlkiisaana yaalla ilaah wuxuu yidhi liahli maka low tasayaruu hadday gaaladaasu sooxmi lahaayeen lacadabnaa waa cadaabi lahayn aladiina kuwa kafaruu gaaloobay minhum ayaga xalay ka min cadaaban aliima taas sidaas weeyu oo ilaahay aayaddiisaana tale waana sida imaam shaaficina yidhi wuxuu yidhi wakadaalika sidaasoo kale markab kaliya maaha marka halkaas maxaa cad markab ama baabuur ama guri ama diyaarad oo muslim gaala ka buuxdo laakiin muslim ku dhex jiro inaan la taabo karin oo muslimkaas xurmadiisa lagu daynaayo soo maaha soo maaha haytaroota wuxuu yidhi sidaasoo kale wakadaalika sidoo kale low tatarasa masale muhiim oo waxaa jirta fiqi ah oo aad u muhiima la yidhaha masalatu tatarus haddii gaaladu ay gaashaan ka dhigato dad muslimiina maxaa la samaynaa masalatu tatarusaa la yidhahda masale la yaqaan weeye masaladiiu si aad u daqiiq ah oy dhici karto inaadan arag meel sidaasoo kale looga hadlay uga hadlaa oo dheer haddaan marka dhamay weyna habeen damba dhamaystirayna waa sii wadayna wakadaalika sidoo kale low tatarasa kaafirun gaal hadduu gaashaan ka dhigto bimuslimin dad muslimuhu gaashaan ka dhigto oo isku ilaalina oo meeshii u haystaa lam yajus ma bannaana ramyuhu in hub lagu tuuro wa in facala daalika faacilun haddii qof sidaas yeelo faatlafa axadan min almuslimiina oo uu ku talfiyo o ku dilo qof muslimiinta ka mid a fa calayhi diyatu walkafaara qofkii hubka ku tuuray waxaa laga rabaa dadku dilay diyadiisii iyo kafaara gud inuu la yimaado laba bilood soomo oo isku xigta fain lam yaclamu haddaysan ogeyn marka meeshaba kuma ogid adiga muslim gaalla ku ogta falaa diyata walaa kafaara hubaad ku tuurtay muslimaa ku dhintay diyana laguma le kafaara laguma le maxaa ila qofka ilahay kuma addoonsado wuxuusan ogeyn ilaahay kuma addoonsado maxaa dhacay wuxuu yidhi sababta aan loogu lahayn markaysan ogeyn wadaalika annahum idaa calimuu hadday markay ogaadaan falaysa lahum umaba sugna uma bannaana an yarmuu inay hub ku tuuraan fa idaa facaluuhu hadday sameeyaan saaruu waxay noqonayaan qatalata khada wuxuu noqonaa dilkii oo a khada ahaa saasuu noqonaa ila gaalku isaga ula jeeda ee muuminka dilis male markaas waxay noqonaya qatli khada ah laba shay laga rabaa kafaaro iyo diyo qaraabadiisa diyo qaraabadiisu bixido iyo waxaa laga rabaa sidii wuxuu yidhi waxaa dushiisa ah addiyatu calaa caaqilatihim waxa weeye diyo qaraabada laga rabo fain lam yaclamu laakiin haddaysan ogayn falahum waxay xaq u leeyihiin an yarmuu gaalada inay hubka ku tuuraan waidaa ubiixuu haddii loo banneeyo alficla ficilka haddii loo banneeyana lam yajus ma bannaana an yabqaa calayhim dushooda inuu ku soo harto fiiha dhexdeeda tibaacatun wax loo raacdo markaysan ogayn waa u bannaan tahay ayadoon la ogayn haddii wax ku dhintaan waxba loo raaca maa laa diyo walaa kafaara markay og yihiinne diyana waa laga rabaa oo qaraabada ka doonaa laleeyahy isagana kafaara laga rabaa qaala bnu carabi aayadda markaa waxa weeyaan mas'aladan ay ka hadlaydoo ah low tasayaru ah waxaa jira qowl daciifa qolaa waxay idhahdeen mu'miniinta la sheegayo gaalada ku dhex jirtay ma ahayn mu'miniin ma ka joogta qowlka saxdaana waa mu'miniin ma ka joogtay qolaa waxay idhahdeen waxaa loola jeedaa gaaladan dhabarkooda waxaa ku jiray dad mu'miniina oo duwaad dambay carruur mu'miniina dhaleen hadday marka biyahaas dhabarka ku jira meesha ka bixi lahaayeen waa la cadaabi lahaa qaara saas u fasiray qoladaasuu ridina marka qaala ibnu carabi ibnu carabi wuxuu yidhi waqad qaala wa ibnu lcarabi imaamkii maalikigaha wey ee cariidatun axwadiga lahay tilmidiga sharxo axkaamulqur-aanka lahay oo tafsiirka oo sidaasoo kale sharxay een tami kitaabka muwadda oo kutubo waaweyn uu leeyahy xadiid iyo fiqibale iyo waxa weyn tafsiir waqad qaala jamaacatun waxay yidhaahdeen ina macnaahu macnihiisu waxa weyn low tasayaluu hadday soocmi lahaayeen can buduuni nisaa'i wa aslaabi rijaali caloolaha hooyada iyo aabbayaalka dhabarkooda ay yidhahdeen hadday carruurta waa dambe ka dhalan doonta aysan ku jiri lahayn aa la cadaabi lahaa markaasuu yihi wahaadaa daciif waxaas waa iska daciif maxaa yeelay lianna man fi sulbi qofka dhabarka ku jira ow filbadni ama caloosha ku jira laa yuda laguma istaagi karo markaasaa la dili karaa wax oo dhiigga ku dhex jira maa la dilaa waxaa la yidhi waxaa dagaalka loo joojiyay dad mu'miniinaad ku istaagayn aanu dilayda kaasoo kale laguma istaagu yidhi walaa tusiibu minhu macaratun ceebna kama timaado gaalkan xaad u dishay muuminu dhali lahaaye ceeb miyaa ka timaada ceeb kama timaado wax jirana maahan taas taas ma jirto yidhi marka wa huwa allena subxaanahu isagaa nastahaan faqad saraxa waa caddeeyey alle faqaala wuxuu yidhi sababta dagaalka loo joojiyey walowlaa rijaalun mu'minuuna haddaysan jiri lahayn rag mu'miniin ah wa nisaa'un mu'minaatun iyo gabdha mu'minaad ah oo lam taclamuuhum aadnaan ogayn an tada'uuhum inaad ku istaagaydaan haddaysan jiri lahayn waa layniin fasixi lahaa wadaalika arrinkan wuxuu ihi laa yandaliqu kuma dabaqmaayo laguma sii day karo calaa man fii badni lmar'a qofka ku jira caloosha hooyada gaaladda ah iyo wa sulbi rijaal wa inamaa yandaliqu arrintaana waxay kusii daysmaydaa oo macnaha ku dhaboobaysaa calaa mili اlweliid ibn اlweliid waxa weya waa muminiintii meesha ku jirtay alweliid ibn weliid wa salaamata ibnu hishaam wa cayaash ibnu abi rabiic wa abi jandal ibnu suhayl ibnu camar kuwaas wey yidhi kuwa laga hadlaya wakadalika sidaasoo kale qaala maalik imaam maalik ayaa yidhi waqad xaasarnaa waxaan hareeraynay yuu yidhi madiinatan magaalo liruumi oo ay iska lahaayeen reer yurub magaalo ruumaanku ay lahayn reer yurub lahaayeen iswaar ka qabanayu fa xubisa canhumulmaa biyihiyaa laga xabisay gaaladii biyihii waa soo doono waayeen waa ka celin waa ka celin fa kaanuu waxay ahaayeen yunziluuna kuwa soo dejiya al usaara maxaabiis muslimiin ah muslimiintaasoo yastasquuna lahumulmaa ay biyo ku raadsanayeen deg ay leeyihin markaasay hore kusoo wadaayeen biyaha markuu doonaayo haddaad wax ku turtana muuminkay ku dhece muuminkay ku dhece khalaas biyihiisu ku soo qaadaa muuminkaasu gaashaan ka dhigaa markaasuu la soo laabaa saasay yeeli jireen uu yidhi maxay sameeyeen mu'miniintii aniga gaalkan u leeyahay kana iimaankiisa aakhira lagu soo saara miyay yidhahdeen maya hal qof lagama dilin biyihii annagoon raalli ku wuxuu yidhi waaba kaanaan kitaabkaba ka akriyo wuxuu yidhi yastasquuna lahum ulmaa biyahay ku arooranayeen falaa yaqdiru axadun hal qof oo muslimiinta ka mida ma awoodin calaa ramyihim inuu ku tuuro binadli leeb fayaxsulu lahum ulmaa saasay biyaha ku helayeen bikayri ikhtiyaarina annagoon khiyaar lahayn qasabay biyaha nooga qaadaay ayaguna ma imaan karaan keligood qasab ay biyaha ku qaadaay ama dili kartaa muuminkan maya qasabaan ku qaadaa saasay biyaha nooga cabi jirin muuminkaas ayadoo la ilaalina sidaasaa dhici jirtay uu yidhi wuxuu yidhi waqad jawasa waxaa baneeyey abu xaniifa iyo wa asxaabuhu iyo wa sufyaanu thawri alramya in lagu tuuro fii xusuuni lmushrikiina gaalada dhufayskooda in lagu tuuri karo hubka waxaa fadwooday asxaabura'yi abu xaniifa iyo imaamu thawri ayaa fadyooday wa in kaana fiihim dhexdoodaba ha ku jireen usaara min almuslimiin hadday rabaan maxaabiis muslima ha ku jireene haddaan si kale wax lagu yeeli karin waa lagu tuuraa wa atfaalihim xataa carruurtoodu ha ku jireen walow tatarasa hadduu gaashaan ka dhigto kaafirun gaal biwaladin muslimin carruur muslim ah rumiya almushrik gaalka waa lagu tuuraa hubka wa in usiiba axadun min almuslimiina qof muslimiinta ka mid aba dhibku ha ku dhaco falaa diyata fiihi diyana laguma leh walaa kafaarata kafaarana ma jirto wa qaala hawriyu hawri isagu wuxuu yidhi diya laguma leh laakiin fiihi lkafaara kafaara ahaatay walaa diyata diyana ma ahaanin wa qaala shaaficiyu imaam shaaficiyu asagu wuxuu yidhi biqowlina qowlkeenna maalikiyada oo ah xaaraan wey in lagu tuuraa wa haadaa qowlkan daahirun waa cad yahay inuu xaq yahay oo laba ilaa mas'alada haddii laysku khilaafo waa inaad labada qowlba keentaa cadliga ka mid maahan ahlubidca waxaa lagu yaqaan labada qowl miduu dhabarka dhigana miduu soo tuura soo ma jeedid waxaa weya waa khiyaana cilmiye khiyaana cilmiye weeye waxaa la rabaa ammaanada cilmiga adigu cilmigaa sooma aadan qorane cilmigu siduu yahay inaad usoo gudbido soo ma jeedid wuxuu yidhi qowlka daahirka ee xaq oo xoogga leh waa qowlka ah qowlka imaamu shaafici imaamu maalik maxaa ilay sababtoo ah de aayadaa ku cad sideedana markay culummo iskhilaafto maxaa la sameeya waxa weeyaan haddaad iskhilaaftaan fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila llahi warasuul alla iyo rasuula loo celiya tii daliillaha la qaataa qowlka kalena waa la iska daaya wuxuu yidhi marka fain inuu daahir yahay waxaa kutuse faina tawasula in la gaaro ilalmubaaxi shay mubaax shay mubaaxa waa gaalka in la dilo in la gaaro bilmaxduuri shay xaaraamana loo sii maro laa yajuusu ma banaano shayga xaaraamtana waa maxay muuminka in la dilo shay xalaalahaad adugu socotaa oo gaalka in la dilo laakiin shay xaaraama haddaadan sii marin ma gaari kartid xaaraan weeye seed ugu maree waxa weeyaan muuminka dilkiisa gaalka see ugu mare ilaa qaacidada yahuudda waxay leedahay waxa weeyaan shayga marka loo socdo haayada ah alhaayatu tubariru lwasiila haayada fiican alhaayat lxasana haddaad haayo fiican u socoto tubariru lwasiila wadada aad marayda xaaraan ma noqota iyadaa kuu banayna sax maaha qaacidadaas yahuudi waa qalad waa qalad oo alhaayat lxasana tubariru lwasiila ay leeyihin ayagu mar haddaad haayo fiican u socoto wasiilada aad maraydaa dhib ma leh waxaad rabta mar qalad wey xaq maaha wuxuu ku leeyahay saxdu waxay tahay oo sida sawaabkaa fa ina tawasula in la gaaro ilalmubaaxi shay mubaaxa bilmaxduuri xaaraanna loo gaaro oo xaaraan loo sii maraa laa yajuusu ma bannaana siyamaa weliba waxaan ku jirin xaaraanta biruuxi lmuslim qof muslima naftiisa falaa qowla qowl ma jiro oo xaq ah ilaa maa qaalahu maalik midkuu yidhi maahane wallahu aclam oo ah inaysan bannaanayn inaysan bannaanayn marka halkaasu masale muhiima oo muhiima kusii wada laakiin aan iska dhammaystirno habeen dambe intaan looma soo laaban kareen masale muhiimuhu keena marka oo aad u muhiim ah oo waa maxay mar ay bannaan tahay ayadoo la og yahay in muslim ku jiro in lagu ridi karo markaasuu keenay laakiin qofku waa inuu qaacidadan xifdiyaa qaacido la yaab leh uu keenay oo ijmaacna ah wuxuu yidhi qultu waxaan leeyahay qad yajuusu qad yajuusu inuu banaanaadaa dhici karto intii horoon akraynoo dhan naqliyay aheed wuxuu ka soo naqlinayey ibnulqaasim oo iyo imaam maalik naqliyay aheed laakiin haddeer imaamulqurdubi hadalkiisii la gala qultu waxaan idhi yuu yidhi qad yajuusu inuu banaanaadaa waa dhici kartaa qatlu tursi qofkii muslimka ahaa ee gaalka gaashaanka u ahaa in la dilo walaa yajuusu fiihi ikhtilaaf oon layskuna khilaafin culummadu ku ijmaacaan waa dhici kartaa wey goormay dhici kartaa waa kana in sha allah ilaahay hadduu doono inaan laysku khilaafayn wadaalika markaas waxay tahay idaa kaanat ilmaslaxa hadday maslaxada ku jirtaan noqoto daruuriyatan kuliyatan qadciya bal intaan xif idaa kaanat ilmaslaxa markay maslaxadu noqoto daruuriyatan kuliyatan qadciya waa shay muhiim ah saddexdaas marka la helo idaa kaanat ilmaslaxatu daruuriyatan kuliyatan qadciya maxaa loola jeedaa mid walba asagaa sharxa aduu saddexda kelimo qabo kelimad walba asagaa sharxa maxaa loola jeedaa daruuriya maxaa loola jeedaa qaciya may waxaan rabaa kuliya maxaa loola jeedaa qaciya waa sharxaya dhegayso wuxuu yidhi fa macnaa kownihaa daruuriya daruuriya inay noqoto waxaa loola jeedaa annahaa maslaxadaanu laa yaxsulu soo xasili maa alwusuulu in la gaaro ilalkufaari gaalada ilaa biqatli tursi in qofka muslimka ku aadan la dilo maahane sinna gaalada laguma gaari karo daruuriya waa saas haddaad maqasho an takuuna almaslaxatu daruuriya waa saas sinna laguma gaari karo dariiq kale oo gaalka wax lagu gaarsiin karaa ma jiro waa inaad qofkan muuminkaa marto koo waa shardi haddii dariiq kale la heli karo xaaraan weyn hal mid sharxi waxaa dhimaa marka kuliya ilaa daruuriye keliya kuguma filneen wa macnaa annahaa kuliya maslaxaddu waa inay kuliya tahay ee haddaysan kuliye ahayn daruuriyada ha ahaatee ma bannaana maxay tahay kuliyahaa loola jeedaa waa kana wuxuu yidhi macnaha kuliye waxaa loola jeedaa annahu kuliye waxaa loola jeedaa annahu qaadicatun likulli اlummati musiibada ka imaanayda haddaan gaaladaas lala dagaalamin ummadda muslimkaa hor dhan ay dabar goynay xataa yaxsula ilaa uu yimaado min qatli tursi waxa weeyaan qofkan gaashaanka ah dilkiisa maslaxatu kulli muslimiina haddaan lagula dagaalamin sidaas waxaa ka imaanaya ummadda muslimkaa hor dhan ummadda in la dabar gooyo taasaa ka imaanaya marka daruuriyo waa la helay oo waxa weeye si kale wax lagu yeeli kara male qadciyo kuliyana waa ta oo dhibaatada ka imaanayda muminiintao dhan baa la dabargoynaa haddii la dafciyana muminiinto dhan baa ku badbaada muslimiinti o dhan baa ku badbaada haddii aysan ka imaanayn musiibo muslimiintao dhan dabar goynayda ma banaana ma banaana ma banaana marka waa in markaas la dilo si waxa weya maslaxadda kulligaah ummadda loo badbaadiyo fain lam yafcal fain lam yufcal haddaan la samayn oo waxa weeyaan aan markaasoo kale la difaacin qatalal kufaaru gaaladu waa dilayaan atursa kii gaashaanka ahaa wastowlo waana qabsanayaan calaa kulli lumma ummadoo dhan markaas haddaan la difaacin waxa weeyaan kii ay haysteenna waa dilayaan ummadda intii kalena waa baabi'inaya oo waa qabsanayaan marka waxa weeyaan waa daruura kulliya marka ko maxaa haray qaciya inuu sharxo wa macnaa kownihaa qaciya qaciya inay noqoto macnaheeda waxa weeye anna tilka almaslaxa maslaxadaas oo waxa weeyaan marka lagu tuuro hubkoo lala dagaalamo oo la dilo kii tursiga ahay oo gaashaanka ah muslimkaah iyo muslimka gaashaanka ma ahan qof ayaga ciidan la-ah gaashaanka ma ahan qof ayaga difaacay waa qofay ayagu haystaan oo ku dhex jira oon ka faka karin ayaga meesha ku haya tursi waa saas marka wuxuu yidhi waxaa loola jeedaa qadciyo inay noqoto waa sidaas wuxuu yidhi wa macnaa kownihaa qaciya maxaa loola jeedaa anna tilka almaslaxa maslaxadaas oo waa maxay ummadda muslimka o dhan in la difaaco xaasilatun waa ku soo xasiree min qatli tursi marka la dilo kan gaashaanka qadcan waa la hubaa maslaxadda in la gaarayo waa la hubaa haddii hubka lagu tuuro gaalka iyo kan ku dhex jira la dilo in maslaxaddii la gaarayo diintii oo dhan ay difaac maydo oo muslimiintii la difaaca maxaa haray weliba qaطcan maaha waa la malayna haddaan la hubin ee muslimkiina dhinto maslaxadiina la waayo xaaraan wey lama hubo in ay arintii diaami mayso difaac mayso lama hubo marka muuminkiina waa la dilay maslaxadii la raadayna lama argo gaalkii ma celiso saas ku ceshoobi ma waxa weeyaan xaaraan wey markaas saddexdaas shardi waa in la helo qaala wuxuu yihi culamaauna culimmadeennu waxay yidhaahdeen wa haadihi lmaslaxatu maslaxadan bi haadihi lquyuudi saddexdaas qayd haddii la helo waa daruuriya meel kaloo gaalka waa laga yeeli karo lama arko waana kuliya haddaan sidaan loola dagaalamin oo muuminka ku dhex jira lagu dilin ummadda muslimka oo dhan ay qabsanay fidnadu oo gaalada dalka qabsay waa kuliya marka waana qaciya waa la hubaa marka la dilo oo muuminkani ayaga laisku dilo inay dafcis maydo sharti waa la hubaa saddexdaas haddii la helo culimmadeen waxay dhahan wahaadihi lmaslaxatu maslaxadan bihaadihi lquyuudi shardiyaalkaas haddii la helo iyo quyuuddaas laa yenbaqii ma habboona an yukhtalafa in laysku khilaafo fi ictibaariha in la ictibaariyo maxaa yeelay lianna alfarda arrinta la qadara waxay tahay anna tursa midka gaashaanka laga dhigtay maqtuulu waa la dilaa qaca waa la hubaa kollayba waa dilayaan fa imaa biaydi lcaduwi in gacmaha cadowga lagu dilo oo fa taxsulu ay timaado almafsadatu alcadiima mafsadada weyn asaga inay dilaan muslimkana ay qabsadaan allatii taasoo mafsadadada weyn waa maxay hiya istiilaau lcaduwi cadowgu inuu qabsado calaa kulli lmuslimiin wa imaa biaydi muslimiina iyo gacmaha muslimiinta in lagu dilo labada mid tege oo gacmaha muslimiinta haddii lagu dilo wuxuu yidhi haddii lagu dilo fayahlika uu halaagsamo alcaduwu cadowgii wayanju ay badbaadaan almuslimuuna muslimiinta ajmacuuna dhammaantood walaa yata-ataa suurtagal uma ahan licaaqilin qof caqli leh an yaquula inuu yidhaahdo laa yuqtalu la dili maa atursu gaashaanka fii haadihi suurati suuraddaas biwajhin sinna kuma dhici karto qof caqli leh inuu yidhahdo iska daa qof diin le iyo cilmi لأنه يلزم minhu waxaa ka laaزima ذahaaب تursi haddii ladhah laiska daayo kii ay gaashaanka waa inay dilaan wاlسlaamu diinkiina suulo muslimiintiina ay suulaan laakina lamaa kaanat markay noqotay laakiin haadihi الmaslaxaةu maslaxadan غayra khaaliyati mid aan ka marnayn min اlmafsadati nafarad way ka carartay minhaa xaggeeda nafsu man qof naftiisa taasoo kale ka carartay lam yumcin aan u biryarayn annadara fiirada fiiha maslaxadan faina tilka almafsada mafsadadaas binisbati marka loo fiiriyo ilaa maa yaxsulu minhaa waxa ka imaana oo masaalix ah cadamu wax la waayey weeye ow kal cadami ama wax la waayey la mid tahay wallahu aclam wsala allahu wsalaama wbaaraka calaa nabiyina moxamed